saraakiisha iyo ciidamada jabuuti ee qaybta ka howlgalka kumeelgaarka midowda afrika ee admis markaana ka howlgala gobolka hiiraan ayaa deeq iskugu jirta raashin biyo iyo daawo gaarsiiyey qoysaska ka barakacay fatahaadda webiga shabeellaha ku nool xaafadda ceel jaalle ee magaalada beledweyne qaybinta deeqdani waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada jabuuti ee hiil walatagal korneel axmed axmed maxamed iyo taliyaha qeybta afraad ee ciidamada admis korneel xasan jaamac faarax taliyaha ciidamada jabuuti hiil walaasagaal korneel axmed axmed maxamed iyo taliyaha qeybta afraad ee ciidanka admis korneel xasan jaamac faarax ayaa si wada jira u sheegay inay markasta ka go-an tahay inay garab istaagaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan annagoo hiil walaal batayo hineef waxaan u joognaa walaalihiinni baan gurmanaynaa biyo baxyo waxaa jira dhibaata jirtaa dhibaatadana intaan karayna annaguna waxaan nahay gurmad hiil walaal waxaan dhaaminayna biyaha iyo waxaan u keennay dakhtarka sidii dee ninka buka sida lagu daweyn lahay biyahana waxaa daba socdaa bukitaan malaadii baa daba socda diyaare iyo oo mustakeero iyo waxaan baan u keenaynaa intaan karaynana waan garab joogsanaynaa walaalihiinni oo baladweyn intan baa aan gudbinayna maanta waxaa halkaan u joognaa waa kambooyadii waan keennay waan wadaynaa taban cisho haddaad socotana waan garab joogsanaynaa walaalihiinni waxaan u joognaa halkan sidii wax u qaban lahay ummadda reer jabuutina waxaa taliska oo amaraadda ka baxaya ina mar kaste ilaa madaxweynaha ilaa jenaraal zakariya sheekh ibraahim waxaa inaan garab taagno mar kaste inagu amreen anu waa wadaynaa
xagga admiska haddaan ka sheekeeyo admiskashana waxaan u gudbaynay dalab weyn baan u gudbinay dalabkaasoo aan ka leenahay wixii annagana dhaabsan ina admiska aynagu caawdo oo ay u horreeyaan taandhadii iyo dawadii iyo dhulkii maaragtay sanitaari dhulkii gelayeen masqulihii wixii oo dhan yaana u qornay admis shalay warqaddii aan qornay meel fiican bay socotaa waxaan filaynaa ayaamaha soo socdaa in iyaguna ay nala soo gaadhaan admis muqdisho janaalada jooga marka sidaas si fiican bay u socotaa qaar ka mid a dadka ka faa'idaystay deeqdan ayaa si wada jira ugu mahad celiyey ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka admis walaalayaal waxaan ka mid ahay odayaasha kaamka teedaan kaamka teedaan oo markii horeba kaam qaxootiya ahaa yaa haddana waxaa ku soo barakacay dad ay soo barakaciyeen biyihii fatahaadda webiga shabeelle marka dad waxaa kaalmadii ugu horraysay waxaa soo gaarsiiyey walaalaha hil walaal oon mahad ugu celinaa daawo biyo iyo raashin intabay soo gaarsiiyeen ayagoo wada maalintii saddexaad lagana sugayo maalmo kale inay keeni doonaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa daahir cali xasan waxaan ahay guddoomiyaha kaamka teedaan waxaan halkan mahad ballaaran ugu mahad celinaynaa ilaahaygana abuurtay asaa wajalla mahadda labaad waxaa iskale walaalaheenna heel walaal maalintii saddexaad noo keenaya biyo iyo maaragtay deeq raashiin ah walaalaha heel walaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin insha allahu tacaala wayna noo wadi doonaan waxaan ka codsanaynaa marka caalamka waxaan ka codsanaynaa inay deeq ay la soo gaaraan dadkaas barakaclayaasha ah